أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobaatan iyo shanaad ee suuratu الnisaa ka mid ah wuxuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili اllah wamaa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday laa tuqaatiluuna xaal aydnan dagaalamaynin fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa aydnan ku dagaalamaynin wاlmustadcafiina wa fii takhliisi اlmustadcafiina kuwa la taag daraystay fakintooda darteed aynan ugu dagaalamaynin min arijaali raggii xaal ay yihiin waاnnisaa'i haweenkii xaal ay yihiin wاlwildaani dhallaankii yaryaraa xaal ay yihiin aladiina kuwaas oo yaquuluuna dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow akhrijnaa na bixi min haadihi tan xaggeeda naga bixi tan day alqaryati qaryada ah qaryadaday addaalimi ou dulmi falay ahluhaa ehelkeedu ou dulmiga falay ilaahu naga bixi wajcal yeel lanaa annaga noo yeel min ladunka adiga agtaada ama xaggaaga nooga yeel weliyan ku yacnii markaa arrinteenna tawaliyo oo maamulo wajcal yeel lanaa annaga noo yeel min ladunka adiga agtaada nasiiran mid markaa yacnii noo gargaaro oo hiiliyo ee aayaddii u dambeysay casharkii hore ku jirtay ayaa allah wuxuu faray mu'miniinta inay dagaalamaan falyuqaatil fii sabiili اllahi aladiina yashruuna alxayaata اddunyaa aayaddaa buu alla dagaal ayuu faray mu'miniintii oo ay la gelayaan ama ay la dagaalamayaan kuwa aakhiradooda adduunyo ku iibsaday thawaabka iyo waxa ku jiro na aayaddaa ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu kusoo tilmaamay aayaddan marka waxaa looga hadlayaa waxa loo dagaalamaya maxay yihiin dagaalaa laysfaray dagaalkaas laakiin ujeeddadiisu maxay tahay dagaalku ujeeddo iyo hadaf ayuu leeyahay mar walbo marka dagaalka alla uuna faray ama uu muslimiintii ku waajib yeelay yacni ujeedkiisu muxuu yahay laba ujeed oo isku mid uun abaa halkan alla subxaanahu watacaala uga hadlayaa waxaa loo dagaalamayo waa ilaahay jidkiisa iyo diinka alle inuu faafo wixii ka dambeeya oo la tilmaamayo walmustadcafiinada iyana macno gaar ahoo ku jiro oo ihtimaam la siinayo darteed ayaa iyaga loo tilmaamayaa oo isaga laftiisaba fii sabiilillaahi buu ku jiraaye marka allah wuxuu yidhi wamaa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday maxaa lahaantiina ahaaday laa tuqaatiluuna xaal aydnan dagaalamaynin maxaa ugu dagaalami laadihiin tahyiij iyo kicinaa marka ku jirta war maxaa idinku dhacay oo idiin sugnaaday laa tuqaatiluuna xaal aydnan dagaalamaynin fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa aydnan ugu dagaalamaynin waalmustadcafiina wa fii takhliisi lmustadcafiina dadka la taag daraysanayo oo ayagu ducafada ah oo laga tirada badan yahay ee laga awooda badan yahay ee la haystayaalka gaalada u ah inaad kuwaa marka fakintooda maxaa ugu dagaalami laadihiin marka walmustadcafiina wa fii takhliisi lmustadcafiina marka fii sabiili illaahiday ku cadfan tahay marka maxaad fii sabiili llahi ugu dagaalami weyseen iyo wa fii takhliisi lmustadcafiina dadka mustadcafiinta ah oo dadku ay ku tiriyaan kuwa taagta daran ee aan awoodda lahayn oo wixii lagu sameeyaba aan iska celin karin kuwaa oo idinka idin fiirinayo kuwaa inaad fakisaan maxaad ugu dagaalami la-dihiin marka fii sabiilillaahina waa loo dagaalamaa dadka masaakiinta ee muslimiintaoo diinkooda laga fidnaynayana in ayaga lasoo fakiyo oo daarul islaam inta la keeno diintooda aan laga fidnaynin taana waa loo dagaalama marka wlmustadcafiina takhliisu lmustadcafiin min sabiili illahi unbay ka mid tahay laakiin macnaha ihtimaam gaara arrintaas la siinayaa ayb mustadcafiinta marka yeeyihiin minta waa bayaaniye min arijaali raggii xaal ay yihiin waa rag wanisaa-i haween xaal ay yihiin iyo walwildaani ilmaha yaryar dhallaan yaryar xaal ay yihiin ilmaha yaryarka marka iyadaa daalkan maxaa loogu sheegayaa waxaana la tusayaa nimankaas gaalada ah ee maka joogay dhibkooda iyo dulmigooda sida uu u weynaa xataa ilmihii yaryaraayuu gaari yani cunug yaraynan ku dhaafaynin ay dhibka ka dhaafaynin naago waaweyn iyo ilmo iyoiyo rag waaweynaysan ka dhaafaynin oo ilmahaasi weliba marka ayagana la dhibaateynayo oo loo dhibaateynayo waalidkiina muslimiin ah ee waalidkuna waa ka xanuunsanayaa arrintaas iyada ah ilmihiina dee ilmo aan waxba galabsaninoo de ayaga yacni caqligu iyo waxba ma keenayaan in ilmo yaryaroo dembiba aan loo qoraynin in haddana yacni mabda' lagu laayo ama lagu dilo nacam maxaa yeeley ilmaha intaynan qaan gaarin oo yaryar yihiin mabda' maba haayaanba ayaga waalidkood unbaa loo aaneynaa nacam marka nimankan dulmigooda meesha uu gaaray baa lagu sajilaa sidaas nacam ayb mustadcafiinta marka rag iyo dumar iyo ilmo yaryarba marka saasay isugu jireen walwildaani jamcu waladin waaye ka waralin wa wirlaan oo kala way ka waralin wa wirlaan walad wildaan marka wildaan waxaa lagu jamciyaa jamcu walad waa noqdaa waxaa kaloo noqdaa jamcu waliidin waliid waxaa lagu jamciyaa wildaan waliidku marka laba macnoo yeelana de ilmo yaryarna waa la noqonayaa addoomahana waa la dhahaa waliid labada tafsiirna marka addoomo in lagu macneeyo ilmo yaryar in lagu macneeyo intaba waa la yidhaahday laakiin waxaa xoog badan in ilmaha yaryar hadda loo jeedo meeshaa marka walmustadcafiina min arijaalina waxaa laga qaatay alimaamu alqurtubi sida uu tilmaamay wuxuu leeyahay faawjaba tacaalaa alla wuxuu waajib yeelay aljihaada jihaadkii liiclaa'i kelimatihi ilaahay kelmadiisa in la saro mariyo oy korayso wa idhaari diinihi iyo diinkiisa oo la muujiyo wastinqaadi lmu'miniina aducafaa mu'miniinta ducafadana in lasoo badbaadiyo oo min cibaadihi ilaahay addoommadiisa ka mida wain kaana fii dalika talafu nufuus arrintaa hadday doonto naf ha ku go-do yacnii qof maxbuus ah ama diinkiisii laga fidnaynayo in loo dagaal galo sidii diinkiisii xor looga looga dhigi lahaa oo looga soo fakin lahaa dhibkaas iyo cadowgaa haysto nufuusba ha ku dhinta ha ku dhimatee arrintaabuu alla marka uu waajib yeelay ayb wa takhliisu lusaara waajibun mas'ale fiqiya baa meeshaan marka kasoo baxayso waxay tahay maxaabiista muslimiinta ee gacanta gaalada ku jira in lasoo daayo oo laga soo fakiyo waa waajib calaa jamaacati lmuslimiin waa fardu kifaaya muslimka oo dhan ayaa si guud looga rabaa imaa bilqitaali dagaal bay kusoo furanayaan wa imaa bilamwaal ama maal bay bixinayaan waa kasoo daynayaan marka wadalika awjabu maalkaas ayaana sii waajibnimo badan likownihaa duuna nafsi haddiiba marka naf iyadoon baabi-in lasoo dayn karo in maalkii lagu soo daayo id hiya ahwanu minhaa iyadaa ka fudud qaala maalikun imaamu maalik wuxuu yidhi waajibun cala annaasi dadka waxaa korkooda waajib ku ah an yafidu lusaaraa maxaabiista inay furtaan bijamiici amwaalihim maalyaalkooda oo dhan inay kusoo furtaan wahada laa khilaafa fiih wax khilaafa arrintaa kama taagna ayuu leeyahay de marka usaa yacni asrada maxaabiista iyo axkaamtoodana suurat lanfaal aan ugu tegaynaa in shaa allahu tacaala suuratu muxamedna waa ugu tegaynaa labadaas meel baa marka aada loogu faahfaahiyey ayb aayaddanna marka mar haddii loo dagaalamayo iyaga in la fakiyo oo laga fakiyo fitnaynta laga fitnaynayo diinkoodu arrintaa marka arrin aada muhim u ah oo waajiba inay tahay yaa laga qaatay ayb aladiina kuwaas oo nimanka iyo naagaha iyo dhallaankaas oo yaquuluuna dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow akhrijnaa na bixi annaga naga saar min haadihi tan naga bixi xaggeeda tanday alqaryati magaalada ah qaryadaana bilitifaaq makaa loo jeedaa ayb hadda aayaddan qaryada lagu sheegayo waa mako qaryadan xaggeeda ilaahu naga saaroo naga bixi qaryadii day addaalimi ou dulmi falay ahluhaa ehelkeeda nactiga ayaa sababi ah marka ta'niidka iyo tadkiirku wuxuu ku raacayaa ismiga daahirka oo wasfiga ka dambeeyo maadaama wasfigaani isim daahira uu gotay kaasuu ku raacayaa ta'niidka iyo tadkiirka sidaa darteed baan loo dhihin addaalimati ahluhaa lama dhihin qaryada looma yacni lagama raacinin ahlu haada dambaa laga raaciyey ayb ahlu marka waa maadaama uu yahay yacni macna ahaan mudakar haaduna dee damiirka damiirkaa qaryadu u laabanayaaye saas ayaa marka yacni maadaama taa i ay ka go-an tahay kan dambaa ayaa la siiyey xagga tadkiirka iyo taaniidka amaa yacni xagga icraabta wuxuu ka raacayaa kan hore alqaryatida ayuu ka raacay marka ilaahu yacni naga saar bay leeyihiin qaryadan addaalimi ou dulmi falay ahluhaa dadkeedu ay dulmiga faleen meeshaas marka ibnu caashuur wuxuu leeyahay wasa'aluu lkhuruuja minhaa maka inay ka baxaan bay su-aasheen alle lamaa kadara qudsuhaa qadaasadii maka ay lahayd iyo yacni weyneyntii iyo yacni qudsiyadii ay lahayd markii lagu wasaqeeyey min dulmi ahlihaa dadkeedii baa shirki wado daartii daar yacni waaa waxay ka dhigteen daarulmushri yacni daaru shirkin bay noqotay markay sidaa noqotay qadaasadii iyo de fadligii ilaahay siiyey maalinkaas marka laguma haynin oo in ilaahay lagu caabudo keliya ayaaba la diidayay ay dulmi shirki shirkiga dulmigiisa iyo ayb iyo wadulmi lmu'miniin iyo mu'miniintoo la dulminayey ayaa lagu wasaqeeyey fakaraahiyatu lmuqaami bihaa marka in lagu nagaado meeshaas min jihati annahaa saarat yowma-idin daara shirkin maadaama ay maalintaas ahayd daaru shirki wa munaawaatin lidiini lislaam iyo meel diinta islaamka lagula coleytamayo iyo wa ahlihi maadaama ay sidaa noqotay waayo sababta looga baxayo oo in loo joogo loo reebay iyadoo boqol kun salaadii lagu dukada ay la eg tahay ayaa maadaama aan aslu diinba haddaan lagu haysan karin baxaa la yidhi marka waa laga saarayba dadkii nacam haddii marka maka ay xaaladaas gashay de meel walboo qofka muslimkaa diintiisii ciriiri laga geliyo oo uunan towxiidkii asludiin ahaa uunan ku haysan karin towxiidka wax ka qiimi badan ma jiro waad iskaga tegaysaa meeshaad ku dhalatay ha noqoto meeshaad guryaha ku lahayd ha noqoto inaad qaxooti ka noqoto oo diinkaagu uu kuu badbaado ayaa marka wanaagsan ayb wajcal lanaa ilaahu noo yeel annaga min ladunka adiga agtaada ilaahu nooga yeel ama xaggaaga weliyan weli nooga yeel ku arrinteenna maamulo ilaahayna waa ka aqbalayoo waa kii maka la furtay arrintoodiina uu nebiga maamulay sala allahu calayhi wasalam waana u ducay jiray nebiga oo allaahuma anji allaahuma anji lwaliida bna alwaliid waatuu dhihi jiray ilaahu waliid bnu lwaliid badbaadiyo hebel hebel ilaahu kori hebel intii ay maka joogeenna waa u ducay jiray dadka mustadcafiinta ah markii dambena da dagaal baaba la faray maka ayuu nebigu qabsaday dadkaana marka waay ka baxeen cadowgii gacantiisii marka ilaahay ducadoodii buu ka aqbalay oo weli buu u yeelay wajcal lanaa ilaahu noo yeel min ladunka adiga agtaada xaggeeda nooga yeel nasiiran mid markaa yacni noo hiiliyo macnihii loo dagaalamayey marka aayadaasaa tilmaantay halkan marka waxaa laga hadlayaa haddana dhiirigelin oo muuminiintii marka iyoiyo iyo meeshay isu joogaan gaalada aladiina kuwa aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan dhexdiisa waaladiina kuwa kafaruu kufriyeyna yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili daaquuti daaquudka jidkiisay ku dagaalamayaan ee faqaatiluu la dagaalama wliyaaa shaydaani shaydaan owliyadiisa la dagaalama ina kayda shaydaani shaydaanka hagartiisa kaana wuxuu ahaaday daciifan mid taag daran tu marka iyada yacni taag daran ayaa shaydaanka hagartiisu mid taag daran bay ahaatay labada hadaf marka qoladan iyo qoladan ciday u kala dagaalamayaan nina alla u dagaalama oo ilaahay liiclaa'i kelimati illaahi buu u dagaalamayaa ka kalena shaydaan kelmadiis inay kor noqoto marka arrintaas ha idinku bixisaa la leeyahay idinku waaba ogtihiin inaad xaq ku taagan tihiine mar haddii aada og tahay inaad xaq ku taagan tahay nin shaydaan ku yacni u dagaalamayo waxba markaa yacni ha ka cabsaninoo shaydaan keydkiisa iyo shirqoolkiisu waa iska taag daran yahay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili llaahi bay u dagaalamayaan ilaahay jidkiisa waa sida guud saas waaye jeyshka mu'miniinta ilaahay jidkiisay u dagaalamayaan waa dhici kartaa in laga helo dad aan u dagaalamaynin oo meeshaa isaga dhex jiro sida salaada marka la tukanayaba looga heli karo qof ujeedo kale iyo wax kale iyo istutus iyo meesha u yimid jihaadkuna waa dhici kartaa waana dhici jirtay dad marka noocaas oo kale ugu jiray oo ayagu marka marka dambena khaatimadooda ay xumaan jirtay dee nebiga waa kii ka warramay ninkii go-a bililiqaystay iyo kii kaleo dadku marka ay lahaayeen yacnii waatay dhahayeen ilaahay jidkiisa uu ku dhintay nebiga waa kii ka celiyo yihi kalaa ina alcabaa'ata aw shamlata alatii akhadahaa lataltahibu calayhi naaran marka dadku qof qof waa laga heli karaa laakiin sida guud mabda'a mu'miniintu ay u dagaalamayaan waa kaas ilaahay sheegayo fii sabiilillaahi bay u dagaalamayaan waaladiina kuwa kafaruu kufriyeyna yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili daaquuti bay ku dagaalamayaan daaquudka jidkiisa daaquud marka macnihiisa waa soo marnayo wax mabaadi la buunbuuniyo oo shareecada ilaahay la dhinac dhigo oo dhan waa daaquud marka wuxuu ka cabiray feeri marka qur-aanku fii sabiili daaquut waa anwaac marka kaas iyo kaas iyo kaas lagu dhehi maayo mid marka daaquudkiisu waxaa weeyaan dadka yacni faalowyaalka ah iyo kuwa balaa-yada sheego iyo shaydaanka inuu guulaysto mid mabaadi'da shaydaaniga ah oo diinka ilaahay loo yacni loogaga hor imaanayo ibaaxiga ah ayuu rabaa marka oo u olooleynayaa u dhimanayaa mid macnaha yacni wuxuu u dhimanayaa marka mid wuxuu u dagaalamayaa marka cizada iyo sharafku inuu asaga yeesho oo ilaahay diinkiisa aynan yeelanin wax allaale wixii noocaas oo dhan ayaa daaquud la yiraahdaa ayb marka dadkuna de waxa ay u dagaalamayaan ciidankooda iyo waa u sheegaan darsiga markay bixinayaanna waa ugu waa cadowgoodana waa la baraa waxay u dagaalamayaanna waa loo sharxayo waa loo sheegaa marka dee maan maanta adduunku intiisa badanba umamkan yacni gaalada ah waxay u dagaalamayaan waa un diin la-aan diin in laga tirtiro dhulka oo dadku ay noolaadaan diin la-aan ibaaxi inay noqdaan oo ninku wax allaala wuxuu rabo inay iskaga bannaanaato fasaadka iyo fawaaxishtu inay bannaanka timaado waxaasay u dagaalamaan oo lacag iyo nafba ay ku bixiyaan waana fii sabiili daaquudka kaas uhay ayb qof dhan baad maqlaysaayo ciidankiina muxuu u dagaalamay maxaa intaas ay uga dhimatay yacni wuxuu ku leeyahay yani dalkaasna gabdhihii yaryaraa iyo haweenkooda inaan bannaanka keenno oo aan markaa nolosha soo dhexgelinno heesihii iyo waxyaabihii yacni la diiday oo ay diimuhu iyo ay diidayaan inaan bannaanka keenno oo dadka aan xornimadooda iyo hawadooda u fasaxno qiyamkaasaan annagu ciidankeenna uu ku dagaalamayay leeyihiin qiyamka noocaas oo kale a marka tacbiirkaana aada ugu munaasaba marka ayb faqaatiluu dagaalama wliya la dagaalama wliyaaa shaydaani shaydaanka owliyadiisa asxaabtiisa la dagaalama ina kayda shaydaani shaydaanka shirqoolkiisa iyo hagartiisu kaana wuxuu ahaaday daciifan mid taag daran sababta marka maxay tahay liannahum laa yuqaatiluuna rajaa'a hawaabin marka horeba u dagaalami maayaan hawaab iyo ajar aakhira ay ka raadinayaan walaa yatrukuuna alqitaala dagaalkana iska dhaafi maayaan khawfa ciqaabin ciqaab cabsi ay ka qabaan darteedna dagaal iskaga dhaafi maayaan wainamaa yuqaatiluuna xamiyatan waxasadan waxay u dagaalamayaan dhiilo mabdi-iina ha faafo ha ka sareeyo mabaadi'da kale iyo xaasidnimo ilaahay wuxuu mu'miniinta siiyey ay ku xasdayaan marka dagaalna deyn maayo wuxuu u dagaalamaya waa dhiilo iyo xaasidnimo hawaab aakhirana ka rajey maayo haddana dagaalka uu ku jiro ninkaa marka sow daciif maahano ma khasaarin marka waxaan uu ku jirana aakhiro waxba uga heli maayo adduunyadiina nabad iyo dhib la-aan inuu noolaado ma rabo oo dagaalkaas ayuu ku jiraa mar walba sababka ugu jirana waxay tahay xaasidnimo iyo iyo dhiilo iyo waxaan waxba u taraynin alam tara ilى اladiina qiila lahm kufuu aydiyakum waaqiimuu الsalaata waaatu الzakaa aayaddan sababu nusuulkeeda alimaamu الnasaa-i raximah اllah fii sunanihi wuxuu kusoo saaray can ibni cabaasin ana cabdiraxmaan bna cawf cabdiraxmaan bnu cawf iyo wa asxaaba lahu asxaab ou lahaa atow waxay u yimaadeen annabiya sala allahu calayhi wasalama bimakatay ugu imaadeen markii maka la joogay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa nabiy allaahi nebi allow kunnaa fii cizin wa naxnu mushrikuun annagoo mushrikiina cizi baan ku jirnay iyo dhib la-aan falamaa aamanaa markaan rumaynay sirnaa adillatan dad layska dullaysanayaan noqonnay ayb markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yihi faqaala wuxuu yidhi innii umirtu bilcafwi marka iyagu dagaalay rabeenoo marka inay dagaalamaan markaasuu yidhi innii umirtu bilcafwi aniga waxaa lay faray dagaal la-aan falaa tuqaatiluu haddaba ha dagaalaminina alqowma qoladan hala dagaalaminina faraha ka qaada ayb falamaa xawalahu allahu ila almadiinati ilaahay markuu nebigiisii madiine usoo wareejiyey amarahu bilqitaal dagaal ayuu faray fakafuu markii dagaalkii uu yimid dadkii qaarkood waaba ka joogsadeenba ilaa dagaalku waa culus yahay wax saalan maaha dadkii marka la celcelin la-aa qaarkood ayaa marka dagaalkii ka gaabiyey fa anzala allahu hadihi alaaya marka alla aayaddan uu soo dejiyey marka laba sabab nusuul baa la sheegaa midkaas waay oo hadda marka bacdi saxaabaa sidaa nebiga u yimaadeen maan dagaalano maan dagaalanay lahaayeen markii dagaal lagu farad yeelayna qaarkood maahan iyaga dhan qaarkood ayaa cabsi gashay cabsida marka la tilmaamayana waa cabsidii bani aadamka ee hadda maahan cabsi shirki ku dheehan iyo ma aynan ahayn waxaa kaloo bacdu ahlilcilmi ay leeyihiin sabab nusuulka aayadda qolada ay ka warramaysa waa munaafiqiin iyagana waayo waxaa marka cabsida iyo laga tilmaamayo ee aayaddu ay ka tilmaamayso labadaas marka macno ayay ka tilmaamaan alam tara macnaha horaana xoog leh sababu nusuulka hore alam tara miyaadan arkin yani miyaadan la yaabaynin waayn waa la yaabe alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii qiila lahum loo yidhi iyaga kufuu celiya aydiyakum gacmihiina celiya wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga waatuu siiya azakaata zakada siiya falamaa markii kutiba lagu qoray calayhim iyaga korkooda alqitaalu dagaalkii lagu qoray idaa fariiqun koox waaba iyada oo kooxda oo minhum iyaga ka mid ah yaqshowna inay ka cabsanayaan annaasa dadkii ay ka cabsanayaan mushabbahiina xaal ay yihiin kuwo lagu shabahayo ahla khashyati illaahi allaah ka cabsashadiisa dadka ku sifaysan oo kale xaal lagu shabahayo ow amase ashadda xaalu ka darnaan badan yahay kuwa yacni ka darnaan badanba khashyatan xagga cabsida uga darnaan badanba lagu shabahayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow lima maxaybaad katabta u qortay calaynaa annaga korkeenna alqitaala dagaal in dagaaltamid yacnii dagaal maxaad noogu dusheenna ugu qortay lowlaa akhartanaa hallaa maa akhartanaa aadna dib dhigtid ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo qariibin dhow waqti dhow intii ka ah yacnii intaan ka dhimanayno ajalkeenna laga gaarayo maad noo maadna dib dhigtid ood noo noogu dib dhigtid qul waxaad tidhaahdaa mataacu dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo raaxadeeda qaliilun weeyaan mid aad u yar wahay waalaakhiratu tan dambe aakhirada ayaa khayrun khayr badan liman u khayr badan itaqaa alla ka cabsaday walaa tudlamuuna la idin dulmin maayo fatiilan qadra fatiilin liilan qadarkiis la idin dulmin maayo aayadda marka markii hore cahdigii maka la joogay nebiga waxaa la amray alcafwu wasafxu inuunan dagaalamin faraha uu ka qaado bis cibaadaadka la amro inuu sameeyo farahana uu ka qaado marka cadowgaas sidaa buu rabbi amray subxaanahu wa tacaala nebigana wuxuu ahaa addoon rabbigii amarka ka maqlo oo wixii uu rabbigiis amro sameeyo ma dagaalami jirin marka markii madiino loo soo wareegay ayuu jihaadkii faradkiisii yimid xikmad iyo yaana ku jirta arrintaa iyada ah waxaa marka xikmaddaa iyo ka hadlay alxaafid ibnu kathiir xikmadda arrintan ayuu tilmaamay oo jihaadka aan maka loogu farad yeeline madiina loogu farad yeelay oo wuxuu yidhi walam yakun ilxaalu idaaka munaasiban markii maka la joogay xaalku dagaal munaasab uma ahayn liasbaabin kahiiratin asbaab badan darteed minhaa asbaabtaa waxaa ka mida qilatu cadadihim muslimiinta tiradooda yaraanteeda binisbati ilaa kahrati caduwihim binisbati ilaa kahrati cadadi caduwihim cadowgooda marka loo fiiriyo iyo ayaga aaday u tiro yaraayeen muslimiinta wa minhaa waxaa ka mida kownuhum kaanuu fii beladihim sabab labaad wuxuu ahaa cadowgii beledkiisiibuu joogaa inaad beledkiisii adoo haddana yar kula dagaalantood ka guulaysato istaraatiijiyad maahan taasna marka qodob labaad ayuu ka dhigay wa huwa beledun xaraam haddana maka waa beled xurmo leh wa ashrafu biqaaci lardi dhulka amaakintiisana meesha ugu sharafka badan ayay ahayd maka falam yakun ilamru bilqitaali amarka dagaal laysfaro fiihi maka dhexdeeda laysku amro ibtidaa'an ugu horeyn laa-iqan maba ahayn uu leeyahay nacam waayo iyadoo maka nin walbaa xataa mushrikiintu ay weyneeyaan hadday muslimiintii oo diintiiba dhowr sano markaas uu nebiga bicsadiisa yacni dhowr sano laga joogo haddii markiiba jihaad inta la farad yeelo magaaladii haddana la taqdiisin jiray oo weyneyd oo ashrafulbiqaac ahayd ay muslimiintu ku bilaabaan dagaalka ee waa la fool xumeynayaayo waxaa la dhahayaa da dadkaani dad uun dhiig inay cabaan iska rabo oo xurmadii maka aan aqoonin waaye iyo dacayaad badana lagu furaan dacayadaasna marka dad badanay diinta ka leexini ay ka leexin lahayd marka ibtidaa'an laa-iq maba ahaynba marka in maka loogu bilaabo ayb saas baan marka ayaan lam yu'mar biljihaadi aan loogu farin nabiga sal ll l slam ilaa bilmadiinati falihaada lam yu'mar biljihaadi ilaa bilmadiinati lamaa saarat lahum markay u sugnaatay ayaga ay yeesheen daaru manacatin wa ansaarin daar marka yacnii ay isku difaacaan dad u hiiliyo markay samaysteen markaasaa jihaadkii lagu farad yeelay waayo madiino markay joogaan lababa faa-iidaba waa laga helay horta magaalo ayaga ay xoog ku leeyihiin oo ayaga ay maamulkeeda hayaan waay oo ninku hadduu soo jabo meel oo wuxuu u baahan yahay xataa uu magaalo markaa isaga uu yacni dagaal ka geli karo oo uu markaa yacni dadka dacafadiisa iyo uu ku haysan karo qodobka labaadna waxay tahay dad diintii u gargaarana waa la helay labadaasu isku helay markii labadaa la helay ayaa la faray marka jihaad wa maca haadaa lamaa umiruu bimaa kaanuu yawaduunahu iyadoy sidaa tahay markii la amray wixii ay jeclaayeen oy rabeen maka markii la joogay markii lala faray jazica bacduhum minhu qaar waa argagaxeen nin walbaa marka yacnii kama qaar baa marka yacnii cabsi iyo waxbaa galay macnahaasuu marka uu tilmaamay taasaa marka aayaddu marka sababkaasaa marka makana aan jihaadka loogu farad yeelin madiina loogu farad yeelay alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii qiila lahum loo yidhi iyaga kufuu celiya aydiyakum gacmihiinna celiya oo dagaal ka celiya gacantiinna wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa aatuu siiya azakaata zakadii siiya falamaa markii kutiba lagu qoray calayhim iyaga korkooda alqitaalu dagaalkii lagu qoray idaa fariiqun koox waaba iyaga oo lamaada marka saddex macnay ku timaadaa carabiyada macnaha koowaad inay mudaaric ku xigsato ou ku xigsado oo mudaarica ay jasmiso oo marka lamaa yalxaq iyo saas oo kale ay timaado lamaada marka mudaaric majzuuma marku ka daba maro waa xarfu nafyin waa xaraf nafyi nafyigaas inuu isbedelana la tawaqucayo ayb walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum weli ma gelin waayo iimaanka quluubtiina macnaha labaad oo lamaadu ay ku timaado waa marka ficil maadi uu ka daba dhaco waxaa la yidhaahdaa xarfu wujuudin liwujuud ama xarfu wujuubin liwujuub intaba waa la dhahaa xarfu wujuudin liwujuud macnaheedu marka waxay tahay jawaabta dambe lamaada jawaabteeda dambe waxaa la helayaa marka la helo lamaada yacnii ficilka ka dambeeya markii la helo ayaa kan dambe la helaa haanigu kan labaad wuxuu ku xiran yahay kan koowaad markii kan koowaad la helaa labaadna la helaa waay xarfu wujuudin liwujuud ayaa la yidhaha middaan hadda sidaas waay falamaa kutiba ficil maadiga ka dambeeya falamaa kutiba calayhim lqitaalu markii dagaalka lagu farad yeelay idaa fariiqu minhum yakshawna annaasa jawaabta waa taasa marka inay cabsadaan goormee la helay markii dagaalka lagu farad yeelaa la helay xarfu wujuubin liwujuubna waa la yidhaha oo haanigaa waajibayo lil awali kan hore dartiisa macnaha saddexaadna lamaada inay noqoto macna istithnaa ay ku timaado in kulu nafsin lamaa calayha xaafid ay ilaa calayha xaafid saddexdaas macnay lamaadu ku timaadaa falamaa markii kutiba la qoray calayhim iyaga korkooda alqitaalu dagaalkii lagu qoray idaa fariiqun idaadan marka fujaa-iyada ah ayaa lamaada jawaab u noqonayso saanoo kale markay tahay lamaadu marka ficil maadi uu ka dambeeyo xarfu wujuudin liwujuud ay noqoto ama yacni sida badan idaa fujaa-iye ah jumlo ay markaa ku horeyso ayaa jawaab u noqoto ama fa fa ayaa looga dhigaa marka jumlada jawaabta noqonaysa fa baa isku xirayso ayb iyo waxyaabo kalena waa la tilmaamaa idaa fariiqun koox waaba iyaga oo kooxda oo minhum iyaga ka mida kuwaan yaqsh oo kuwan marka yacnii laaba la yidhi gacmihiina celiya la yidhi oo jihaad rabay marka in la farad yeelo markii hore idaa fariiqun koox waaba iyada oo kooxda oo minhum iyaga ka mid ah yakshawna inay cabsanayaan annaasa waaba iyagoo dadka ka cabsanaya xaaladda ay dadka ka cabsanayaan maxay shabahaanna ka khashyat illaahi kaafka fii mowdici nasbin xaalaa la ecraaba oo marka saaxibulxaalkuna yakshawna damiirka ku jiro waawaljamaacahaasuu noqona ayaan ka xaalaynaynaa yakshawna annaasa dadkay ka cabsanayaan mushabahiina iyagoo xaal ay yihiin kuwa lagu shabahayo ahla khashyat illaahi ahlu khashyat illaahi kuwa ilaahay ka cabsado iyagoo lagu shabahayo yacnii dadka ilaahay ka cabsado sida ay rabbi uga baqaan ayay dad uga baqayaan bani aadam dadkii bay saa uga baqayaan macnahaas marka inay munaafiqiin un yihiin ayuu aada ugu dhowaanaa markaasna waxaa kaloo bannaan kaafka in laga dhigo nacti in laga dhigo oo markaa macnuhu noqdo yakshawna naasa dadkay ka cabsanayaan khashyatan cabsasho cabsashada oo ka khashyat illaahi dadka ilaahay ka cabsado cabsidoodoo kale ah sidaana marka iyadu waa la dhihi karaa ow ashadda tu darnaan badan yacnii baqdin mid ka daran xaal ay ahaatay khashyatan yacni xagga cabsida marka bani aadamkii bay ka cabsanayaan ka khashyat illaahi marka waa un cabsida la tilmaamayo marka fahiya calaa maa tubica calayhi اlbashar waa waxa basharka lagu abuurayo min almakhaafati cabsi ah laa cala almukhaalafati haddii saxaabadii qaar kamida lagu macneeyo mukhaalafo ay alle rasuul khilaafayaan maahane waa cabsi bani aadam tii ku dhici jirtay yaa un ka qaalib noqotay ayb macnahaasaa marka cabsidu ay noqonay khashya oo dabiici ah waay marka ayb waa haddii marka la yidhaahdo cabdiraxmaan bin cawf iyo shanigiisay kasoo degtay haddii munaafiqiin waayo la yidhaahdana hadda awalba iimaan ma lahaynoo cabsidii alle ayay la wadaajiyeen keyrkiis saasay markaasna noqonaysaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow lima maxay baad katabta noogu qortay calaynaa annaga korkeenna alqitaala dagaal tanaa ku tusaysa marka in munaafiqiinba loo jeedo waayo mu'miniin ma dhahayaan ilaa ilaahu maxaad noogu farad yeeshay jihaad lima maxay baad katabta aada u qortay calaynaa annaga korkeenna alqitaala aada noogu qortay lowlaa akhartanaa lowlaa hallaa maa akhartanaa aadna dib dhigtid lowlaadu marka waa taxdiid hallaa akhartanaa maana dib dhigtid ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo qariibin dhow waa ilaa mamaatihim way ilaa aan ka dhimanno intaan ka dhimanayno maad noo maaa maad noo kaadisid macnaha sidaasay marka ay dhahayaan qul dheh mataacu dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo raaxadeeda qaliilun mid aada u yar waay xasanulbasri waxaa laga wariyey raxima allaahu cabdan ilaahay addoon ha u naxariisto saxibahaa adduunyadii la saaxiibay calaa xasabi dalika intaas kula saaxiibay calaa xasabi dalika waa maxay qaliil inay tahay qul mataacu dunyaa qaliil ninkii adduunyada qiladaas iyo yaraantaas inay tahay u og isagoo u og sidaas kula saaxiibay ayaa allah u naxariistayo ma dunyaa adduunyadu ma ahan kulluhaa dhammaanteed awaluhaa iyo wa aakhiruhaa hor iyo gadaasheed ilaa ka rajulin nin oo kale naama nawmatan seexasho seexday fa ra-aa fii manaamihi hurdadiisa ku arkay bacda maa yuxibu wuxuu jecel yahay wax kamida arkay uma intabaha soo baraarugay male wixii marka mararka qaar soo kuma soo martay intaad seexato wax aad jeceshahay baad ku riyoonaysaa meel fiican adoo joogo iyadoo meel fiican kuu maraysaad indhaha kala qaadaysaa sariirta unbaad iska saarantahay adduunyadii marka sidaas oo kale waayuu leeyahay marka xasanulbasri waa ninkaa marka inta wax la tusay riyo lagu tusay xaqiiqdii dib ka arkay intaa un weeyaan marka adduunya xaalkeeda waalaakhiratu tan dambe aakhirada ayaa khayrun khayr badan liman u khayr badan ittaqaa ilaahay ka dhowrsaday oo ka cabsaday walaa tudlamuuna la idin dulmin maayo fatiilan qadra fatiilin la idin dulmin maayo in la eg markaa yacnii liilan wax la eg fatiilku marka waa sheegnayoo waxaa laga wadaa timirta laftimireedka timirta marka timirta marka la cuno lafta meeshay ka jeexan tahay waxa dunta oo kale aada moodaysidee sidaas intaad godka uga soo yacni meeshay ka jeexan tahay intaad uga soo qabato adiga kusoo raacay marka waa dun dun yar oo kale yani wax yar la idinka dulmin maayo waa marka aynamaa takunuu yudri yudrikkum اlmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada dhimashadii dagaalkii marka waxay u diidayaan waxay tahay dhimasho ka cabsasho waxaa la leeyahay si kastoo laydiin dhaafo xataa haddii dagaal la idinka daayo geeridu meel walba waa idinkugu imaaneysaa marka ajelka iyo waqtigu jihaadkuna ji- jihaadkuna waqtigii soomada dejiyo la-aantiisna waqtigu kuma dheeraado aynamaa meel kastoo takuunuu aada ahaataan yudrigkum idin haleele idinku almowtu geerida idin halee idin haleeshe mowt idin haleele walow kuntum wain kuntum aadba ahaataan fii buruujin qalcado dhufaysyo dhufaysyada oo mushayadatin la dheereeyey oo la adkeeyey wain tusibhum hadday asiibto xasanatun xaalad hagaagsan nicmo iyo barwaaqo hadday asiibto yaquuluu waxay dhahayaan haadihi tan min cindi illaahi ilaahay agtiisay ka ahaatay wain tusibhum hadday ku dhacdo iyagu ay asiibto sayi-atun xaalad xun abaar iyo wax lamid a yaquuluu waxay dhahayaan haadihi tani min cindika adiga agtaaday ka ahaatay ay bisuu-i tadbiirika maamulxumadaaday ka ahaatay ay leeyihiin ayb ama bishu'mika baaskaaga inaadna dhex joogto oon ku baasaysanay darteed famaa lihaa-ulaa'i famaa maxay baa lihaa-ulaa'i kuwan u sugnaaday kuwan day alqowmi qoomka ah laa yakaaduuna xaal aynanba ku dhowaanaynin oynan sigaynin yafqahuuna inay kasayaan oy fahmaan xadiidan sheeko maa wixii asaabaka kugu dhaco min xasanatin xaalad wanaagsan ah fa min allaahi fa huwa isagu min allaahi ilaahi xaggiisuu ka ahaaday wamaa wixii asaabaka kugu dhaco ku asiibo oo min sayi-atin xumaa yacni xumaan iyo dhib ah fa min nafsika fa huwa isagu min nafsika nafsadaada xaggeeduu ka ahaaday oo wax un aada kasbatay xaggeeda ayuu ku ahaaday wa arsalnaaka waanu ku dirnay adiga rasuulan xaal linnaasi yacni rasuulan xaal aad tahay kula diray linnaasi dadka intii ka alloo diray wa kafaa billaahi allah ku filan shahiidan markhaati allah ku filan aynamaa meel kasta oo takuunuu cumuumay keenaysaa marka aynamaa takuunu takuunuu aynamaa meel kastaoo takuunuu aada ahaataan oo la idinka helo yudrik haleelee kum idinka idin haleelee almowtu mowt idin haleelee kii idin haleelo un waayo mowt walow kuntum wain kuntum aadaba ahaataan fii buruujin qalcado qalcadaha oo mushayadatin ladhee la dheereeyey aad loo adkeeyey oo la dheereeyey yacnii sare dhaadheer iyo yacni qalcado dhaadheer xataa haddaad ku jirtaan oo dhufaysyadaa ku jirtaan geeridu ti idiin timaado un waay oo meelaad marka uga fakanaysaan ma jirto wain tusibhum hadday asiibta iyaga kuwan markaa yacni munaafiqiinta xasanatun nicmo iyo barwaaqo xasanada adaalkan waxaa loo jeedaa nicmatun wakhisbun nicmo iyo barwaaqo yaquuluu waxay dhahayaan haadihi tani min cindi illaahi ilaahay agtiisa xaggeeday ka ahaatay wain tusibhum hadday asiibtoy ku dhacdo sayi-atun xaalad xun yacni xaalad abaar col dhibaato yaquuluu waxay dhahayaan haadihi tani min cindika adiga agtaaday ka ahaatay marka min cindika maxay u leeyihiin laba macnaa lagu macneeyey bisuu-i tadbiirika nebigii waxay leeyihiin maamulkaaga xun haddii maamulkaagu fiican yahay dhibaatadan ma timaadeen marka de guushu waa magacyo waa dad badan tahay guuldaraduna marka yacnii wax dad ma laha iyada nin walbaa waa ka cararah haddii marka dhibaata ay dhacdo aday farta kugu soo taagayaan waxay ku leeyihiin bisuu-i tadbiirika ayaa waxaan ay ku dhaceen ba nebiga ilaahay de tadbiirkiisa miyaa xunna marna ma xumaanayo waayo ilaahiisuu amarka ka qaadanayaa wixii ku dhacana xikmad bay ugu dhacayaan dersi iyo waxay noqonaysaa iyo wax darajaad lagu dallaco ayay noqonaysaa marka iyaga un faham darridooda unbay ku tusaysaa macnaha labaadna yacni macnaha labaad oo wain tusibhum sayi-atun yaquuluu hadihi min cindika ay bishu'mika waa ku baasaysanay yacnii intaadan noo imaanin waa fiicnayn adiga inaad nala joogto ayaaba nasiib xumo iyo yacnii ayaan darsi ayaa yacni iyo adigaan marka yacni ku baasaysanay taana marka gaalada intama mushrikiintu waa waa dhihi jireen sidaas waatii nabiyullaahi saalix ay ku yidhaahdeen qaaluu dayarnaa bika wa biman macak adiga iyo inta kula jirto adiga iyo inta kula jirto ayaan baasaysanay waa ku yidhi nabiyullaahi muusana markii uu yimid sidoo kale waatay baasaysteen oo iyaga laftiisa marka yani ay ku tuureen marka baasaysa iyo wa waxyaabahaas nacam ayb faإida jaaءaتhm اlxasanaة qaluu lana hadihi wain tusibhm sayiئaة yaطayaruu bmuusa waman macah muuse iyo inta la jirtay baasaysanayaan wacaada marka ay gaalada iyo dadka qaabdaran iyo dadka iimaanka yacni qalbiga ka jiran mar walbaa marka waxay leeyihin haddaadan yani dadka wanaagga wada haddaysan ahayn dhibaatadan ma dhaceen sidaasay marka daldalayaan oy sheegayaan qul dheh kullun mid kastaa barwaaqada iyo abaartaba min cindillaahi ilaahay agtiisay ka ahaadeen oo yani waxaa nala barayaa marka waan tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi min allahi tacaala kulli ilaahay xaggiisay ka ahaadeen oo allah abuuray khayr iyo shar labadaba allah abuuray oo khaaliqoodu waa alle ayb oo wax aan ilaahay qadarin oo aan qudradiisa wax ka bixi karo ma jiraan rabbi subxaanahu watacaala famaa famaa maxay baa lihaa-ulaa'i kuwan usugnaaday kuwan dayaal qowmi qowmka ah meeshaan marka famaa lihaa-ulaa'idan waxay u qoran tahay musxafka famaa li ayaa qoran famaa li iyo haa-ulaa'i laamkan marka fi lxaqiiqa waa laam oo jaara ah haa-ulaa'iday jaraysaa xagga haa-ulaa'i iyadu waa mebni laakiin fii maxalli jarin waa bihi laamkaana lagu jaraa eeimlaha caadigaa imlaaga caadigaa in haa-ulaa'ida lagu daro ayay ahaa lahayd laguma darin marka musxafka saanay ugu taalla famaali iyo haa-ulaa'i see loogu joogsanaa marka haddii waqaf idiraariya uu yimaado halkan marka mar walbaa waqafka ka imaanayo un idiraari unbuu iska noqon karaaye waa isku khilaafeen marka quraada abu camar iyo kale wuxuu leeyahay isaga marka lagu istaagaya marka waxaa lagu istaagayaa buu leeyahay famaa bis famaa ayaa lagu istaagayaa laamkaasi haa-ulaa-iduu raacsan yahay marka famaal ma la dhahayo marka la istaagayo famaa un baa lagu istaagayaa qura kale iyaguna waxay leeyihiin waxaa lagu istaagayaa laamka maadaama famaali ayaa hal kelmad ah marka marka la istaagaya famaal ayaa lagu istaagayaa marka hadhow dabcan waa lasoo noqonayaa haddii hadda famaa baa lagu istaagaa la dhahana yani haddii la yidhaha fam yani waxaa lagu istaagayaa famaal oo laamkaa lagu istaagaa la dhaho laamkii jaarada iyo majruurkiisi in la kala gooyo haa-ulaa-i laga bilaabo ma suuroobaysa dabcan ile laamkii waa jaar xarafkii wax jarayay majruurkiisii in laga gooyo suuragal ma aha haddii famaal ayaa lagu istaagaa la yidhaha lafteedana yacni famaa baa lagu istaagaa haddii la yidhaahdana iyaduna marka yacnii lihaa-ulaa'i alqowm waa un wax un waxay iska noqonaysaa un waqaf iska markaa un iyada lafteeda musxafka marka la raacayo hal kelmad ahaanay u dhigan tahay in kelmaddii marka la kala gooyo oo famaa lagu istaago sidaasay u ekaanaysaa mar walba marka un waa lasoo noqonayaa laakiin haddii idiraaran ay noqoto in la istaago famaa miyaa lagu istaaga mase famaal laamka miyaa lagu istaaga mase alifta saasay marka quraadu iskugu khilaafeen famaa maxay baa lihaa-ulaa'i kuwan u sugnaaday kuwan dayaal qowmi qowmka ah laa yakaaduuna xaal aynan sigaynin oynanba kuba dhowaanaynin yafqahuuna inay fahmayaan xadiidan sheeko yacnii kuwan aan qur-aanka inay fahmaan baan ku dhowaanaynin shanigoodu waa maxay meeshaa marka aayaddu waxay tilmaamaysaa qadarka ayay ka warramaan qadarku afar martabo ayuu leeyahay martabada koowaad waxaa la yidhaahdaa martabat اlcilmi inaan ogaano wax kasta oo dhacaya ilaahay inuu og yahay intaynan dhicin ayuu rabbi og yahay martabadaas marka cilmiga qofka aan rumaynin ee isagu yidhaahdo wuxuu markay dhacaan ayuu rabbi ogaana hadduu qofku sidaa dhaho qabla wuquucihaana ilaahay ma oga hadduu yihaa waaba ku gaaloobaa waayo ilaahay buu jahli u nisbeynaa martabada koowaad martabatulcilmi baa la yidhaahdaa midda labaadna waxaa la yidhaahdaa martabat lkitaaba ilaahay waxa dhacayo waa ogyahay haddana waa qoray looxulmaxfuudkuu ku qoray iyo qalin qalinkiibaa qoray waa martabatu lkitaaba midda saddexaad waxaa la yidhaha martabatu cumuumi lmashii'a khayr iyo shar wax walba oo koonkan ka dhaco dhammaantiis mashii'ada allow ku dhacaa yani mashii'atullah maxaa laga wadaa doonista alle wax ilaahay inay koonkan ka dhacaan ounan doonin ma dhici karaan waxa dhacaayo inay dhacaan wuxuu alla doonay un waay cumuumulmashii'a la yidhaha middaas haddii aad tiraahdid ilaa yacnii wax ilaahay ounan doonin inay dhacaan ayaa dhacay ilaahay baad cajsi u nisbaysay sow maaha walidalika alimaam axmed wuxuu dhihi jiray alqadaru qudrat ullaahi qadarka waaba awoodda alla waay qadarka qadar haddaad maqasho waa awoodda rabbi martabada afaraad waxay uga hadlaan culimada afcaal اlcibaad addoommada ficilka ay sameynayaan ikhtiyaaran ay u sameynayaan ficilka aada adiga samaynayso waa rukuucaynaa waa sujuudaynaa alaabtaanaan meel alaabaan meel ka qaadaynaa waa soconaynaa ikhtiyaarkeennaan ficiladaas ku sameynaynaa ficilkaas annaga naga soo baxaayo muxuu ku leeyahay alle alla wuxuu ku leeyahay abuurista isaga abuuray annagana allaana abuuray ficilkeennana isaga abuuray waa khaaliq alle ficil annaga aan abuuran karnaa ma jiro annagana maxaan ku leenahay kasabka iyo ficilka faacilaan nahay yaa wax sameeyey marka la yidhaha faacilku waa ayo waa bani aadamka khaaliquna yaa waay allah marka allahu subxaanahu wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ficilkan laakiin yaa sameynaayo addoonka inuu addoonka samaynayo waxaa ku tusaayo yaa tilmaan looga dhigaa addoonka addoonkii baa waxaa laleeyahay saajid waa raakic qofkii markuu sujuudayo rukuucayo saajid raakic ilaahay lama dhahayo addoonka waay maxaa loo wasfigaas addoonka loo siiyey ficilkan isaguu ku qumay ilaahayna waa maxay khaaliq waay rabbi naam allahu subxaanahu watacaala khaaliquka adiga kan ku abuuray waayo waa afcaalaka afcaashaadana isaga ayaa abuuray sidaas marka in iyadana taasna loo garto wixii marka intaa khilaafsan waxay noqonaysaa marka caqiido dhunsan oo qadarka xaggiisa ku dhunsan maa wixii asaabaka adiga kugu dhacay min xasanatin oo xasana ah fa min allaahi fa huwa isagu min allaahi ilaahi xaggiisuu ka ahaadayo markaan maxaa laga wadaa maxdu fadlihi waa dhaqaalayn iyo fadli ilaahay oo barax tiran waay adiga ilaahay wax waajib ku ah oo adiga aad ka waajibsatay maba jiraanba nacam ee rabbi isaga unbaa ku dhaqaalaynaya nacam waxaad samaynayso waxa uu ku sa ku siinayaa ka badan maa wixii asaabaka ku asiibo oo min xasanatin xasana ah fa min allaahi fa huwa isagu min allaahi ilaahi xaggiisuu ka ahaadayo waa fadligiisa oo isaga ku siiyey wamaa wixii asaabaka adiga kugu dhaco oo min sayi-atin dhibaato ah fa min nafsika fa huwa isagu min nafsika nafsadaada xaggeeday ka ahaadeen macnaha marka laga wado waxay tahay fa bidanbin istawjabtahaa qofka lala khitaabayo marka dee rasuulku waa lagu halqabsaday laakiin isagu nebigu ma dembaabaye ummadaana la ayaa loo jeedaa marka wixii idinku dhaco oo dhibaato ahna naftiina unbay ka timid oo idinkaas sabab u ah sababaad u tihiin see sabab aada ugu tihiin waa dembi aada ku dhacdeen ayb fa bidanbin istawjabtahaa bihi waa dembi marka aada ku waajibsatay iktasabathu nafsuka nafsadaada ayaa kasbatay waay walidaalika marka de xikmadna waa ku jirtaayo dee ilaahay inuu kugu dembi dhaafana waa dhacdaa maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xusnin xataa shawkatu yushaakuhaa ilaa kafara allahu biha khataayaah waa lagugu dembi dhaafayaa laakiin adiga sababkaaga dembi aada gashay unbuu ku yimid tii hore marka de waxay ka hadlaysay cumuumulmashii'a midaanina fa min nafsika marka lagu leeyahay adiga sababaad u tahay waa allah abuuray sababtana allah abuuray laakiin ilaahay iskama kaa ciqaabayo adoon wax geysanin yani ilaahay waa caadil subxaanahu wa tacaala wa arsalnaaka waanu ku dirnay rasuulan xaal aad tahay kula diray linnaasi dadka yacni loo diray ama wa arsalnaaka waanu ku dirnay linnaasi dadka intii kaa baanu kuu dirnay rasuulan xaal aad tahay kula diray wa kafaa billaahi allah ku filan shahiidan mid markhaati kaco allah ku filan markhaati man yudici rasuula faqad ataaca allah man qofkii yudic adeeco alrasuula rasuulka qofkii rasuulka adeeco faqad xaqiiqeehe ataaca allaha allah buu adeecay waman qofkii tawallaa jeesto famaa arsalnaaka kuma dirin adiga xafiidan xaafidan ku dhowrayo inaad tahay calayhim iyaga korkooda ayb man qofkii yudici rasuula rasuulka rasuulka adeeco faqad xaqiiqe ahe adaaca allaha allow adeecay alimaamu dabari wuxuu yidhi man yudic ayuha nnaas dadow qofkii adeeco rasuulii rasuulkayga muxamedan ah ilaykum idinka xaggiina loo soo diray faqad adaacanii anuu i adeecay bidaacatihi iyaahu ka dambaynta iyo daacada ou nebigay nebiga ou adeecayo anuu igu adeecay fasmacuu qowlahu warkiisa maqla wa adiicuu amrahu amarkiisana yeela oo adeeca fa innahu mahmaa ya'murkum bihi wax walbou idin faro oo min shay-in shay ah facan amrii ya'murukum aniga amarkayga xaggiisa ayuu idinka farayaa wamaa yanhaakum canhu wuxuu idinka reebayo min shay-in ahna facan nahyii aniga reebitaankayga xaggiisau idinkaga reebayaa oo wixii nebigu faro allah faray wixii ou reebana allah reebay falaa yaquulanna axadukum midkiin younan dhihin inamaa muxamedun basharun midlunaa muxamed waa bashar annaga nala mid ah yuriidu an yatafadala calaynaa inuu iska keen weyneysiiyu rabaa maya saa dhihinina amarka uu idin amrayo xag allou kala yimide isla weynin uu iska keen weyneysiinayo inuu u sameynayo ma aha ayaa la leeyahay aayaddan marka waxaan ka qaadanaynaa daacatu rasuuli waa la idlaaqay meeshaan oo waxaa la yidhi ninkii alla nebiga adeeco rasu alla u adeecay lama qeydin lama qeydin marka maxaan ka wadaa lama dhihin rasuulka ninkii adeeco wixii qur-aanka waafaqsan lama dhihin bal daaca mutlaqa nebiga la siiyey meeshaas marka dadka dhahayo axaadiidta nebiga annaga ma raacayno dadka dhahayo ee waxaan marka ay qur-aanka waafaqdaan raacaynaa marka aynan waafaqinna oo ay qur-aanka ka hor timaadana ma qaadanayno dadka dhahayo waa qaldan yihiin aslanba xadiidka nebiga ma khilaafayaa aayadaha qur-aanka maya see u khilaafa asagaaba lagu soo dejiyey ayb haddaad aragta marka xaqiiqada arrintaas xadiidka ayaan saxiix ahayn oo cilow leeyahay amaa laakiin xadiid saxiix ah haddana inuu khilaafo qur-aankii oo ay iswaafaqi waayaan maba dhacaysaba taas caqligana ma la dhihin nebiga adeeca hadduu caqligiina waafaqana lama dhihin ogow waayo caqliga saliimkaa maba khilaafayo nebiga warkiisa sala allahu calayhi wasalam haddana lama dhihin nebiga adeeca haddii dookhiina u waafaqo lama dhihin oo marka sidoo kale lama dhihin nebiga adeeca haddii siyaasaddiina uu waafaqo haddii siyaasaddiina uunan waafaqinna ka taga lama dhihin daacatu rasuul waa mutlaq waay udkhuluu fi silmi kaafatan ay gelihay saas darteed marka siyaaso in laga hormariyo nebiga warkiisa maaha in dhowq laga hormariyo maaha in laga hormariyo aaraa iyo afkaar yacni ma ahan qur-aanka in laga hor keenana ma aha intaasna maanta dadaa ku howlan waxyaabahaas macana oo arrintaas iyadaa marka yacnii bannaanka la taagan oo axaadiidta nebiga duraayo aayadda marka macaanidaasaa marka aayaddan ku jirto sidaas ayna tahay qaarna xadiid mawduucayba keeneen oo waxay yidhaahdeen nebigaa wuxuu yidhi xadiidkayga qaata hadduu qur-aanka waafaqo waa beentaas nebigu ma dhihin sala allahu calayhi wasalam bal bacdi ahlilcilmi cabdiraxmaan ibnu mahdi inuu ahaayaan u malaynayaaye wuxuu yidhi xadiidkaas laftiisa isagoo baatil ah ayaan qur-aankii baanba u bandhignay waaba khilaafayb isagaaba qur-aankii khilaafay waayo qur-aankii waxaan ku aragnay adiicu llaha wa adiicu rasuula man yudic irasuula faqad adaaca allaha wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu ayaan ku aragnay daacadii nebiga oo la sii daayayaan aragnay marka xadiidkan dhahaayo wixii yacni xadiidkayga qaata hadduu waafaqo qur-aanka qur-aankii asagaaba ka hor yimidba waa tuurnay ay yidhaahdeen marka asaga laftiisaba ayb marka meeshaa marka dee dacwo hadda aada u socoto waayo oo sunnada nebiga in lala diriro ilaahan ka magan galnay waman tawallaa qofkii jeesto famaa arsalnaaka kuma dirin adiga ayacni xafiidan xaafidan xaal aad tahay macnaha ku ilaalinayo calayhim iyaga korkooda oo inaad acmaashooda ilaaliso kuma aanan dirin adiga hada akhiruhu wallahu aclam sala allah wslam la